الدنيا بليا مثل شر العصبية ريحها المنتن فاحت من قبور الجاهلية ما على الدنيا بليا مثل شر العصبية
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qaybta afaraad barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay qurunka qabyaaladda oo ah xalqada ugu dambaysa qabyaaladi waa dareen wax duxa iyo daawamo leh ka daran duumo iyo xanuun ka daran cudurrada waxdila ka daran oo daawamo leh bulshada way doorisaa waxay dumisaa hannaan waxay damisaa ilays xaqay la dagaalantaa dulmiga wow hiilisaa waxay ka didaa cilmiga waxay dugsataa jahliga hadday leedahay wax dan ah rab baa noo diri lahaa diintay ku caddaan lahayd من قبور الجاهلية ما على الدنيا بلية مثل شر العصبية ريحها المنتن فاحت من قبور الجاهلية
dhul ballaaran oo ka mida bartamaha iyo koonfurta soomaaliya waxaa ku dhowaad labaatan sano ka dhisan maamullo islaami ah oo ay dhistay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka si ka duwan deegaanada aan lagu maamulin shareecada islaamka ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamullada kale ee shisheeyaha ku daaban waxaa wilaayaadka islaamiga ka jira nabadgelyo ku timid in loo xukun tagay kitaabka allah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam markii ciidamada etoobiya ay ka baxeen magaalada muqdisho horraantii sannadkii labada kun iyo sagaalka waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hirgelisay nidaamka wilaayaadka islaamiga kaasoo allah mahadii ku guulaystay in muddo kooban gudaheed uu ku xaqiijiyo guulo la taaban karo iyo rajo ay in muddo ah naawilayeen ummadda soomaaliyeed taasoo ahayd nabadgelyo ku timaada shareecada islaamka mid ka mida tallaabooyinka ay qaadeen wilaayaadka islaamiga qaybna ka ah dowlad dhiska islaamiga soomaaliya waa in la heshiisiiye qabaa'ilka soomaaliyeed ee walaalaha ah ee ay isku dirayeen hay-adaha shisheeye ee huwanaa magaca gurmadka iyo gargaarka xafiiska dib u heshiisiinta ama musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sameeyey dadaallo ballaaran oo gogol la isugu keenay qabaa'ilka wax kala tabanayay kulamadaasina waxay ku soo dhammaadeen heshiis buuxa si loo adkeeyo walaaltinimada iyo gacaltooyada ka dhexaysa qabaa'ilka soomaaliyeed ee walaalaha ah waxaa wilaayaadka islaamiga ah laga saaray hay-adihii shisheeye ee shaqooyinkoodii ugu weynaa ahayd iskudirka dadka walaalaha ah tallaabadan ayaana noqotay mid aad loo mahadiyey marka laga soo taga inay yaraatay colaadii ay shisheeyuhu hurinayeen ee la dhex dhigay qabaa'ilka waxay shacabka soomaaliyeed u dhaqaaqeen tacabka iyo xoolo dhaqashada si ay bulshadu isugu filnaato loogana kaaftoomo gacmo horsiga shisheeyaha iyo qaadashada cunto sumaysan oo laga leeyahay dana guracan qabaa'ilkii la isku diray ayaa walaalo noqday bulshada ayaana isdhex qaaday qof welibana waxa uu raacday dantiisa adduun iyo middiisa aakhiro haddii ay dhacdo ismaandhaaf ama gacanka hadalkama ahna waxaa durbadiiba dhibaatadaasi ku baxaya ciidamada xisbada iyo xubno ka kala socda makaatiibta garsoorka iyo musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii uu dhiig daato waxaa si fudud lagu soo qabanayaa gacan ku dhiiglaha arrinta la yaabka leh ee aanay suuraysan karin dadka ka baxsan wilaayaadka islaamiga ayaana ah in xigtada ugu dhow gacan ku dhiiglaha ay yihiin dadka soo qabanaya wiilkooda iyo walaalkooda kuna simaya gacanta qadaha shareecada islaamka
maanta waxaan u taagannahay beeshii ajuuraan oo wareejinayso siddeetan iyo shan kun oo dollar laguna wareejinaya beeshii hubeer anoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka walaayada jubbada dhexe iyo weliba magaca waaliga gobolka anoo wakiilog ah waxaan hadda u kala wareejinaya oan goobjoogkaa u taaganahay labada beelood oo walaala ah lacag dhan siddeetan iyo shan kun oo dollar oo boqol toddobaatan nafoo geel ah oy bixinayso beesha ajuuraan lagu wareejinaya beesha hubeer
anigu waxaa la yiraa iimaan cali cadoog nabadoon reer barraa ahay dhibkaas diyadaas waxaa ka galne walaalaha deriska nahay oo weyla jiroow wiilkaain ahaa dilanin boqol halaad waa diyadiisa shareecada u nimaday lixdan waa noo cafiyeen afartankii waxaa ka bixinay toban halaad soddonaa nugu dhiman soddonkaasna waxaa jecelnahay sida isla meel dhignay in ku keena haddee ilaahay raalli ka dhigo
kadib markii ay maxkamadda dhegaysatay dacwada mudaca iyo jawaabta mudacaleyhiga oo qiraalka ah ayay maxkamadda waxay akhtiyaar siisay owliyaa'u demki inay saddex mid ka doortaan inay ninkan iska cafiyaan inay diya ka qaataan iyo inay dishaan kadib waxay doorteen in ay dishaan kadib ayay maxkamadda shareecada islaamka go'aamisay sidan xukun qisaas ah oo dil ah
دعوة التوحيد والدين الرشيد كلما أطفئ من نقابس أشرق القرآن بالفجر الجديد قاطع العهد وفي أعناقه دعوة التوحيد والدين الرشيد كلما أطفئ si من loo adkeeyo xiriirka ka dhexeeya qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga waxaa maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dhisay gole ay ku midaysan yihiin odayaasha dhaqanka iyo hoggaanka qabaa'ilka wilaayaadka golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ayaa ah gole ay ku midaysan yihiin dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga waxaana ay wilaayaadka ku leeyihiin xarumo iyo xafiisyo ay ku shiraan kagana tashadaan aayaha dadkooda iyo ilaalinta hanaanka ku dhaqanka shareecada islaamka ee ay dhexdooda ku kala badbaadeen maadaama hogaamiyeyaasha qabaa'ilku yihiin dad isku hadaf ah hal golana ay iskala tirsan yihiin waxaa fudud in haddii laba qabiil oo dega wilaayaadka islaamiga ah uu madmadow soo kala dhex galo in si sulxi iyo heshiis ah arrinta lagu dhammeeyo ka hor inta aanu kiisku faraha ka bixin waxay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah yeeshaan mar weliba kulamo looga tashanaya aayaha dadka ay matalaan haddii ay xaalad soo korortana looga arrinsanayo tallaabta ugu wanaagsan ee la qaadayo sida magaca golaha ku cadna waa golo miithaaqiisa iyo dastuurkiisu yahay shareecada islaamka oo aanay meelna ka soo gelin xeerjajab iyo wax weliba oo ka hor imaanaya diinta islaamka isku xirnaanta qabaa'ilka soomaaliyeed iyo hoggaanka loo sameeyey waxa ay sidoo kale suuro gelisay in bulshadu isku kaashata samafalka iyo alla kacabsiga sida haddii qof gacan ku dhigla ah la saaro diyo in lagala qayb qaato sidii diyadaasi uu u bixin lahaa shaqooyinka waaweyn ee uu golaha nuqabada ee wilaayaadka islaamiga ah oo kaashanaya maktabka musaalaxada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qabta waxaa ka mid ah in laga hortaga isku dayo ay had iyo goor sameeyaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka oo lagu doonayo in la isaga horkeeno qabaa'ilka soomaaliyeed dhexdooda waxaa inta badan dhacda in si fudud looga hortago shirqoollada iyo daminada la isaga horkeenaya muslimiinta odayaasha dhaqanka islaamka ayaana geedaha hoostooda maalmo kooban waxa ay ugu jilba xirnaadaan in xal laga gaaro mushkilad taagan ama looga hortago caqabad iyo dhibaato ku soo socota bulshada heerka isfahan iyo iskaashi ee ka dhexeeya maamulada wilaayaadka islaamiga iyo odayaasha beelaha soomaaliyeed ayaa ah mid aad u wanaagsan iyagoo qaata kulamo masiiri ah qaybna ku leh jaangooynta arrimaha la xiriira siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo wixii la mid ah
kakul caalamul islaami waxaa ka socda dagaal ama xarbi u dhexeeya towxiidka iyo kufriga si kale haddaan iraaho dagaal u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada dagaal u dhexeeya qur-aanka iyo baybalka masaajidka iyo kaniisadda laba koox buu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay subxaanaه wa tacaala kama fii suurati الnisaa qaala subxaanah bacd acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili اllah wاladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili الطaaguut faqaatiluu أwliyaءa الshayطaan ina keyda الshayطaani kaana daciifa qabaa'ilka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku jiraan safka aladiina aamanu ay ku jiraan waxay ka mid yihiin dadka ilaahay rumeeyey muslimiintaay ku jiraan horta qodobkaasu waa qodobka keliya oo ay qabaa'ilka soomaaliyeed ay nagu taageeraan safka mujaahidiinta iyo muslimiintu ku biiriyey waa midkaa oo diintoodaay u hiilinayeen markii nasaare soo duushay oo xabashi leh oo amerikaan leh oo reer yurub leh oo waxaa weeyaan afaariqe iyo gaalo oo dhan timid oo krishtaana markii ay dalkeena yimaadeen waxay ku khasbanaadeen waladiina aamanuu inay taageeraan iimaankoodii iyo diintoodii ay la saf noqdaan kaa waa qodob qodobka kale waxaa weeye waxaa naga dhexeeya qabaa'ilka soomaalida ka dhexeeya dal dad diin waxaa weeye dano dhammaan waa naga dhexeeya waa dad muslimiina oo diin ka dhexaysa wax kasta oo bulsho ka dhexeen lahayd ka dhexaysaan nahay taana waxaa waxay sababtay in safka mujaahidiintu ay biiriyaan
والتقينا واجتمعنا هم همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا ننصر الإسلام دينا فكفى بالله شاهد فكفى بالله شاهد nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ayaa inooga waramaya kaalinta golaha iyo maamulada wilaayaadka islaamiga ka qaataan walaaleynta beelaha soomaaliyeed iyo ka hortaga dagaalbeeleedyada adar kaalin muhiimaa lagu leeyahay waxaa ku leh golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee odayaasha iyo nuqubada ku leh iyo kuwa ka hooseeya waxay ku leeyihiin door aad iyo aad muhiim u ah haddii aan wax yar kuu sharxo een, dadku mararka qaarkood walaayooyinka dhexdooda si kasa iyo si kama aba shilku uu u dhacaa shilkaasi haddii uu dhaco isla markaaba gacantaa lagu dhigaa laba qaybood baana gacanta ku dhiga walaayada uu shilkaasi ka dhaco gacantay ku dhigtaa iyada oo kaashanaysa dhammaan odayaal dhaqameedka meesha ay wax ka dhaceen mas-uulka ka ah iyaga oo kaashanaya labadaasi markay gacanta ku dhigaanna wax haba yaraatee isdhaqaajin kara ama wax fasasahoo dambe haba yaraatee ma yeelato cidda falkaa geysatana waa la soo qabtaa shareecada islaamkaa la hor keenaa annaga doorka iyagu waxa weeyaan dadka dhibaatada geysta ka hortagooda iyo soo qabashadooda iyo la shaqaynta walaayada iyo dadka nabadayntooda iyo maslaxadooda iyo inayna wax dhibaatihii dhicin ka shaqayntooda weeyaan doorka annagu aanu meesha ku leenahay adarda waa la damayntaa dadka ninkani s- naqiibku wuxuu naqiib u yahay waa ummad buu naqiib u yahay ama nabadoon u yahay ama suldaan uu u yahay marka een, wixii damiin noqonaya ama wixii damiin looga baahan yahay wuu damiinanayaa wixii diya u kala qaadidana wuu u kala qaadayaa diyada waa loo kala qaadaa dadka een, weliba meel maxsharahoo hadba walaayada meesha ay ka dhacda ay joogto oo weliba xataa miidiihu ka qayb qaato baa lagu kala siiyaa dadka xoolaha ama xoolo nool ha ahaadeen oo geel iyo wixii lamida ama lacag iyo adduun ha ahaadeene halkaana dadku waxay ugu qancaan si uun ilaahay wanaageeda og yahay baa loogu qancaa sababtoo ah nin baa laga dilay nin gacantaa la qabanayaa boqolkii halaad baa loo soo tubayaa ama lagaxaan baa loogu soo tubayaa ama geel ahaan baa loogu soo tubayaa ciddii markaa waxyeelladu gaadhay ka'annabaa waxay noqonayaan iyaga oon wax waxyeellaaba la gaadhsiinin walaaltinimo cusub iyo isu soo dhowaansho cusub iyo wada shaqayn cusub baa halkii dhibaatadu ka dhacday markii qaabkaasoo kale looga howlgalo oo nuqubada iyo walaayadoo iskaashanaysa ay ka qayb qaataan wax isfahan cusub baa halkaa ka bilowda iyo wada shaqayn iyo si ayna dhibaato damba u dhicin
heshiiska waa qaadanay waana dhaqan gelinaynaa heshiiskaas wax ka duwan oo fidnaa cidda keentana beri baan ka nahay adduun iyo akhare ayadaa lagu xisaabtamayaa sharci ilaahay baa la horkeynaya annagu beri baan ka nahay waxaa kaloon boorinayaa war shaydaan baa isku kaaya diray cidda shaydaan baa isku diray waxaan leeyahay oo naftayda tiinaba ugu baaqayaa wixii xumaana ilaahay dartii beri ha looga noqdo ilaahay dartiina ha loo midooba ilaahay dartiina aan gaalada isaga kicinno waxaan ku dadaalaynaa oon ballan qaadaynaa insha allah inaanna waxba reebanin dadka walaalaha ee ehelka ee qaraxaq oo dhan isku leh walaaltinimadooda iyo wanaagooda iyo khayrkooda iyo barwaaqadooda iyo masaalixdooda akhriya adduunba inaan ka shaqayno ayaan hortiina ka ballan qaadaynaa waa inaan ka fikirnaa etoobiya dhulka ay naga haysato iyo dowladda waxa ortodokska iyo kiristaanka iyo etoobiyaanka dhul badan bay naga haystaan aawo herar aawo jigjiga aawey aawe aawe aawe qudus aawe andalus wahaluma jar
سرور في دنا إسلامنا يسلو بنا نحو الجنان وقد دنا إسلامنا فخر لنا si ka duwan meelaha ay maamulaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo mas-uuliyaadka iyo xilalka la isugu dhiiba qabyaalad iyo kooxaysi waxaa wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyaadka la isugu dhiibaa karti iyo ammaano taasina waa tallaabo kale oo meesha ka saartay saameynta qabyaaladda iyo in bulshada ay dhexdeeda isfaquuqdo annaga waxa weeye horta qabiilka waxaan aaminsannahay sida ilahay ka yidhi subxaana wa tacaala inuu yahay litacaarafu in la isku garto la isku xiriiriyo ninba qaraabadiisa uu ku xiriiriyo in adeerka iyo qilababtiga iyo cidda bahan la isku garabsiiyo sida inuu yahay laakiin uma aragno sida maanta ay u arkaan ee nimankan gaalada ah iyo nimanka murtadiinta ah ee daba socda siday u arkaan oo ah in asaga wax lagu qaybiyo asaga wax lagu dhiso midna uma aragno annaga waxay ku xiran tahay cidda horta madax noo noqonaysa meesha ay madax ka noqonaysaba laba shay ayaa lagu xulaa labadaa shay waxa weeye inuu leeyahay horta awood iyo imkaaniyo wax maamuli karta oo waxa weeye een, marka laga soo tago islaamnimada awal shardigu waa inuu muslim yahay oo nin diinta ilaahay sharciyada ku dhaqamaya uu yahay laakiin marka dadka muslimiinta dhexdooda ay noqoto laba shardiya laga rabaa shardiga koowaad waxa weeye in uu horta qawi yahay oo waxa weeye ee, ee, ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin inuu qawi yahay horta marka horeeto nin dee wax maamuli karo xoog le inuu yahay yani oo siyaasad iyo caqli laxan ka leh qadiyadda labaadna waxa weeye inuu yahay amiin inuu yahay aamin inuu yahay oo waxa weeye dadka muslimiinta ah hantidoodii naftoodii maalkoodii cadaaladoodii wixii o dhan waxay nin aamin ah inuu yahay labadaa haddii laga helo magac uu raba ha yeesho qabiilka uu doono ha ka soo jeedo reerka uu raba ha noqdo isagaasaa looga dhigaa madax isaana la geeyaa ee kuma dhisnin aslan ee waxa la yidhaahdo qabiil iyo qabyaalad midna kuma dhisnin ee walaayaadka haddaad soo wareegtana ma arkaysid nin lagu soo xulay meeshaan qabiil hebelaa degan lagu soo xulay ma jiro waa laga yaabaa nin deegaanka uu ka dhashay qabiilkiisa in madax looga dhigo iyadoo loo arkay marka inuu qawi iyo am- aamin yahay Ee, waa laga yaabaa in marka nin qabiil kalaha madax looga dhigo iyadoo loo arkayo qawi aamin inuu yahay shuruudaha nooma xira annaga
بعد أيام ضياع وشرود ومضينا نحو آفاق العلا نسلم الراية جدا لحفيدي قد رفعنا راية خفاقة
mid ka mid a asbaabaha horiye colaad beeleedyada shisheeyuhuna u adeegsada isku dirka qabaa'ilka soomaaliyeed waa dhuldaaqsiinka iyo meelaha biyaha laga cabo wilaayaadka islaamiga ah markii ay dadku walaaloobeen islaamnimadana u xukun tageen waxaa qof weliba si hiskiisa u gartay xaqa darisnimo ee lagu leeyahay sidaasi darteed waxaa isla daaqa xoolaleyda waxaana dhacda geela ka yimid dhulka soomaali galbeed inuu daaqo cirifka dambe ee gobolka jubbada hoose mana jirta cid wax u dhimaysa geela iyo dhallinyarada tirada yar ee la socota oo ka soo fogaaday deegaankii ay asal ahaan degi jireen ilaahaydaa maalin nabadgelyana waa qabna dadku aabbihii hooyo woy amnigaana ka dhigay nabadgelye intaan gaar soomaali intaan meel iskugu timi soomaali intaan meel iskugu timi oo ardaal kastaa ku jirto ikhtiyaar ku jirto culmo ku jirto caamo ku jirto oo nabadgelye ku kala ku kala tago amni koormaana asaa ay hortaagan hadda omadi asaa ay hortaagan omadi
waayada hore maxaa soo martay waxaan soo marna dawadaas arbow waxaan soo marna oo wartii sana kale waxaan soo marna gaal markaan kaalinka saarno kii loo wadaba intuu soo ordo inuu kaalinka naga tuuro oon lacag siin markii kaad markii laba halaad cabaanba intuu soo ordu haddana ya kii kaloo loo wadaa naga tuur
dadkii shalay laga yaabo inay qabil qabil u diri jireen bal maanta ka waran sida ay isu xariirinayaan si sharaf badan wey daawo waa dhex taallo dar ilaahay baa maxaan ku rahdaa diinta loo fahmay waanadii iyo maxaan ku rahdaa wacdigii baa la qaatay si sharaf badan baa maxaan ku rahdaa hadda yaa loo adeeganaya loona nool qabiilaysi baa jiray gobol gobol baa jiray maxaa yeelay dadkaan hadda kurti iska jameecada oo nabad loo kala adeeganaya xididka iyo xigaalada ma jirin waa la kala qolqolnaa isbuuc yar markii la joogaba dhib fool xum oo isqalataha dhici jiray waa la islayn jiray fimil fimil deris deris annagaa ree hebele danuub iyo dembi fara badan oo naar lagu mutaa ka dhici jiray hadda ilaahay baa mahadla waxaa weye gaal iyo islaam gaal oo laga hor joogo iyo islaam baa hadda weye
إسلامنا حضارة إسلامنا عطاء إسلامنا أخوة إسلامنا فداء سيف على رقابهم سيف على الظلام waraha iyo ceelasha biyaha ayaa si siman loo cabaa dadkuna waxay noqdeen kuwo isdhexdega oo xidid iyo sokeeye isku ah waana mid ka mida guulaha waaweyn ee ay xaqiijiyeen wilaayaadka islaamiga ah meeshana ka saaray allah mahadii dagaaladii sokeeye iyo colaadihii u dhexeeyey qabaa'ilka soomaaliyeed ee walaalaha ah waxay bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga iyo qabaa'ilka soomaaliyeed ee dega halkan ay dhinaca kala garteen cidda dilka iyo dagaalka ka mudan sidaasi darteedna waxay hubka la soo baxaan marka duulaan shisheeye lagu soo qaado wilaayaadka islaamiga ah istinfaar caam ahna ku dhawaaqaan hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadku waxay garteen in cadowga dilka ka mudan ay yihiin ciidamada shisheeye ee ku soo duulay dalka iyo soomaalida ku safka ah taasoo ay u arkaan cibaado ay tahay in nafta loo huro laguna helaya sharaf adduun iyo maamuus aakhiro annaga dagaal qabiila la naafeeyey ma igaara noo baaqa jirta ilah idinku dharshay ya waa caymiska ummadda muslimka halkan degan jihaad fii sabiili illah fi dunya walaa taamiin ma taqaanin allahu akbar allahu akbar waxaa marka la rabaa waan ogsoonahay oo qabiil qabiila la isula jiray heer ebel heer ebeska lay meeqa la iska laayay adigu wax badan ma dhiman tumayshan iyo tumayshan labada dhinac soddon ka takhallus kuwa kale soddon walaal waa ogtihiin litakuuna kalimatullahi hiya alculyaana ma lacagtana waxaa lagu bixi jira maa soo ma annaga haddii ilaahayna siiyey dad culimmadii ka mida ee nagu ololayhayo noo sheegaya mar walba dagaalka litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa inaan haddaba ku biirno oo nin walba intuu kale uga qayb qaato walaal caymis weynay noo tahay caymis weynay noo tahay
dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada dhaca bartamaha soomaaliya ayna soo qaadeen ciidamada dowladda federaalku oo ay gelbinayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga waxa uu cadaro adag dhigay ciidanka difaaca shareecada islaamka ee beelaha murusade maxamuud hiraab iyo wacaysle kuwaasoo dhallinyaradooda jiidda hore ee dagaalka iskula qaybsanayeen dhaxanta iyo soo jeedka
waxaanan uga tashanaynay saddex arrimood saddexdaas arrimood oo ah siaan horta kow saddexda beelood aan u midayn lahayn oo aysan wax allaale wax yaryaroo ku dhex jira aan uga saarno ilaahay waa noo fududeeyey alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala laba qofood oo maxkamadda u furan oo isdacweyne waa la arki doonaa laakiin laba beeloodoo dambe oo gobolka galgaduudda oo beelahan ka mida oo isdacweyna ayagoo beela ah magac beela sheegaa inaysan dib dambe loo arki doonin waxaan leenahay dhammaan horta dadka muslimiinta waxaa anfacaa ilaahay kitaabkiisa qof kasta wixii ka maqan ama ku maqan waxay uga dhilki kartaa ilaahay kitaabkiisa waxaan ilaahay kitaabkiisa ayn oo wax lagu gaaraa hore ma jiraan akhriya adduun waxaan ku walaalownay kitaabkii ilaahay walaal naga dhigay ninkii kitaabkaas ilaahay nugula jirana walaalkeenna wey asaa amiir noo ah ninkii ilaahay kitaabkiisa ka hor yimaadana walow kaana akhrab haba noo dhowaada beri baan kana
qaraabe iyo ehel rixinnimaa loo qadariyaaye waa sanam qabyaaladi haddaad igu qancaysaane waa qaaxo iyo kaankar ay dhisqaab darane waa cudur qaybaha bulshadu qaran ku waayeene waa waxa qaxootiga ka dhigay boqol kunoo qoyse qalbigiina ka ilaashada wadajir qiimeeya haddaba si guud waxay qabaa'ilka ku nool wilaayaadka islaamiga ah garteen in qabyaaladdu ay tahay qurun qabiilkuna yahay nasab iyo abtirsiimo la isku garto sharafta iyo laandheeranimaduna tahay alla kacabsiga iyo iimaanka waana waxay tahay inay uga daydaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee ay shisheeyuhu isku dirayaan dhiigoodana kala badbaadiyaan hubkoodana ku fiiqaan cidda mudan oo ah shisheeyaha dalkooda ku soo duulay waxaan dardarmi lahaa qolada dagaalku hadda ka dhex socdo qabaa'ilka muslimiinta ah ee walaalaha ah ee qaraabada ah ee ayagu qiraaya inay walaalo yihiin oy qaraabo yihiin oo ay xidid yihiin wax walba wanaaga qiraaya haddana aan hawshii aan dabada ka qaban karin dadkaas waxaan dhihi lahaa meesha laydinka heesto waa xagga madaxa sare waaye shareecadii ilaahay oo aad ku dhaqmi weydeen aada u khuduucdeen dhaqan iyo wax la soo guuriyey amaba xeer iyo ee dastuur gaalo ay soo samaysay oo soomaali loo sameeyey oo laga dhaadhiciyey maaragtay inay kaas ay saxiixaan uuna manhaj u yahay iyo diin iyo dhaqan u yahay kaa horta inay la iska diidaan oo ay dhahaan annagu haddaanu nahay reer hebel waxaan isku dhaqaynaa shareecada islaamka nama khuseeyo dhaqankaas iyo dastuurkaas iyo xeerarkaas iyo wax aad wadaan nama khuseeyaan inay dhahaan ay ku kala qaataan maaragtay magtooda iyo dhaqankooda iyo sharciga islaamka inay ku dhaqmaan oo ay ka madax bannaanaadaan waxaan qodobada ku dhisan iyo isku dirka iyo muxuu ahaa siyaasidda iyo muxuu ahaa isboobka cid walbaaba waxaa loo sheegay iyadu inay cidda kale ka xaq leedahay waxbaa la isugu darayaa cid walbana waxaa loo sheegay in waxa iyadu ay ku horeyso marka sidii bay isu leynayaan marka sidii baa loo dagaalamayaa marka waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah ee ku hoos nool cadowga inay tabaabushaystaan oo ay taladooda ay mideeyaan cadowgaasna ay ka madax bannaanaadaan oo aysan diintooda aysan u dayicin cabsi darteed lianna maalin walba waxay arkayaan in la dhacayo maalkoodii xolihii baa laga dhacayaa dhiigoodii baa la daadinayaa cadaalad baan rabnaa bay leeyihin maalin kasta idaacada ka qaylinayaan xagee tale cadaaladu meeshii ay jirto maba aadayaanba uma socdaan marka waxaan ugu baaqayaa muslimiinta ku hoosan cadowgaas inay ka dhiidhiyaan oysay uga bixi lahaayeen ay ka ka fadhiistaan dowladdan oo dhisan baa la ridaa inta la es abaabulo la ridaa kuwaa marka ku dhisan qabyeelada oo qiimaha lahayn in la ridaayo way iska fududahay marka waxaan leeyahay laga kaca fadhiga iyo iyo iyo muxuu ahaa iyo fuleynimada diintii baa laydinka ciyaaray haddana naftiini baa lagu ciyaarayaa maalkiini baa lagu ciyaarayaa waxna laydiin day maayo waxaan leeyahay marka is abaabula nimankaas iyaga ah yaan la hoos fadhinay haleyska muxuu ahaa haleyska rido taladooda iyo halaga hoos baxo tan kale waxaan ugu dardaarmayaa ragga kale walaadka jooga inay ka shukriyaan nicmada ay haystaan xaqiiqatan dadku ma oga inay nicmo haystaan wilaayata islaamiya waxaa ka jira oo wacyigelinta diineeda iyo ummadda sida loo dhowrayo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda wax walba waa wax ilahay looga mahad celiyo waxaad arkaysaa meel allo qofku meeshuu marayo saacad walba uu soconayo ammaan buu ku marayaa inuu bahal qaniino ma siiyo waraabo ka baqa mooyaane cid baa ku dhacaysa iyo cid baa ku dilaysa maanta qof isdhahayaa wilaadka ma joogo waa ilaahay fadligii waxaa lagu helaynaa waa dhaqanka sharciga ilaahay lagu dhaqmay ee la tadbiiqiyey la fuliyey keliyaa lagu helay marka ilaahay ha looga mahad celiyo arrintaas hana la xajisto marka allah u mahad celiyeen nicmadaasna ha ka shukriyeen diintana ha bartaanaan leenahay diinta ilaahayna waa wax keliya oo adduuniya aakhiro lagu badbaadayo adduuniya aakhiro wax lagu badbaadayaa ma jiro ilaa diinta ilaahay oo lagu dhaqmo mooyaane caqiidatan wa cibaadatan wa shariicatan wa manhaja xayaa wax kasta iidaasa kafaalo qaaday wax walba iidaa noo sugtay wax maanta anagu aan farsamaynayno qorqorayno ma aha waa wado waadix oo manhaj cad oo anagu inaan marna kaliya alle uu nagu amray marka waxaan leeyahay ilaahay ha looga mahadnaqo hadihi nicma alcadiima diintana ha lagu dhego cadowgana ha layska celiyo halala jihaado sidaasaan u dardaarmaya ummadda muslimiinta o dhan jazaakum allah khayran
waxaan sidoo kale halkan fariin uga dirayaa dhallinyarada isticmaasha waxa loogu yeero baraha bulshada dal iyo debad waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala kana waantooba huridda dagaal beeleedyada dalka ka socda qof weliba oo ka qayb qaata iskudirka qabaa'ilka soomaaliyeed ama dhiirigeliya colaadda dhexdooda ah waa qof adeegaya cadowga ha is ogaado ama yuunan is ogaanin nebi moxamed sala allahu caleyh wasallam wuxuu leeyahay man caana calaa khusuumatin bidulmin aw yuciinu calaa dulmin لم يزل في سخط الله حتى ينزع
لا تجيب كل داعي رب داعي وهو ناعي لا تجيب كل داعي رب داعي وهو ناعي شهدها سم الأفاعي خلفها intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta afaraad barnaamijka qurunka qabyaaladda oo ah xalqadii ugu dambaysay waxaannu mahad celinaynaa culimmada iyo waxgaradka barnaamijka nagala qayb galay intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
من قبور الجاهلية فرقت أهل المكارم أيقظت ما كان نايم فرقت أهل المكارم أيقظت ما كان نايم تقلب المظلوم ظالم إنها شر البلية مع الدنيا بلية مثل شر العصبية ريحها المنتن فاحت من قبور الجاهلية مع الدنيا بلية مثل شر العصبية ريحها المنتن فاحت من قبور الجاهلية